waa ku faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galay isaga oo khibraddiisii lifeka ahayd oo uu soo maray iyo aqoontiisii waxbarasho labadaba intuu isku dabakay idinkoo ah qoladii talada nagala wareegi lahayd sida aan anaguba ugala wareegnay kaastare iyo raggoodii doorashana waa isla soo maray waa run waxaa jirtay markii labaad anoo gobarnatoraan kulannay isagoo khabiir u n ka socda ah election baa wada conduct garaynay isagoo election filan jilay direct garaynaya idinkaa ka jilaya in aan isu imaano aad baan ugu faraxsanahay sharaf baynu noota maanta inaan kasoo qayb galno shirkan lagu baranaayo federaalnimada iyo micnaheeda dhuuxa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay weliba markaan maanta arkay dhallinyarada fadhida maanta runtii aad bay ii dhiirigelisay sida wasiirku tilmaamayo waxyaalaha ugu muhiimsan ee qofka muwaadinka ah saaran waxa weeye muwaadinka horta isna xaq baa lagu leeyahay soo maha isna xuquuq buu leeyahay xuquuqda wadanku ugu leeyahay waa civic rights waa waxa ugu horeeya waxyaalahan hadda la ka hadlaysaan ee waajibaadka lagugu leeyahay marka inuu qofku fahmo sharciga wadanka lagaga dhaqmo iyo nidaamkan inagu wada cusub ee hadda aynu geedi socodkiisa ku jirnay ah federaaleynta dalka in la fahmo aad iyo aad baa muhiim dastuurka awal waxaan ka aaminsaneen wax aanan la arki karin oo aan la taaban karin oo haddii dastuura maqasho bismillahi raxmaan raxiim cir soo dume uu yahay balse maanta wasaaraddan waxay inoo suurtagelisay inaan fadhiga naga dastuurka aan ku helno annagoo awal aan u malayn jira bes eh dastuurka inuu bismillahi raxmaan raxiim dushooga qoranta balse maanta aan waxyaabo badan oo muhiim iyo qodobo badan iyo waxyaabo badan oo laysku qabto ay ku qoran yihiin seminaarkan maanta noo gabagabada waxaa nagu casumay wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda u n d b runtii wuxuu ahaa seminaar aada u wanaagsan oo ka hadlaya nidaamka federalismka